wasiirka wasaaradda hanraabta arrimo qoyska iyo anaha xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya marwa fahyiime cusmaan cumar iyo baydhabo yeedaha kiirtii tababarka ka saabsanaa aasaaska dallada hanraabta baarlamaanka koonfur galbeed taageerowka ololada nabadeed iyona amniga kaasoo dareeri mudasida maale mode tababarkan waliba lanqobada iyo guddiga baarlamaanka iyona ururada bulshada rayidka muddadii isu dareeri tababarkan waliba saasoo kale diiradda laka saaraya sidii lan dhaqangeliyi lahay ololaga nabadeed amniga iyona sidii lan taageeri lahay hanraabta marwa fahimo cumar cusmaan waliba yeeda tababarkan ahirti iyo ka dhadheeratay dadaaladii onka jaran ololeega nabadeed iyona amniga hanraabta koonfur galbeed ee soomaaliya igi guddiga baarlamaanka koonfur galbeed run ahaantii wasaaradda haweenka ee dowladgoboleedka koonfur galbeed mar walba waxay u taagan tahay in sidii xal ama wax walboo caqabo ka taagan in loo helo sidii loo xalin lahaa run ahaantiina wasaarad keligeeda ma socodsiin karto baarlamaankii waa loo baahan yahay asigaa sharciga noo dejiyo annaga waan fulinaa haddana waxaa usii baahanahay gabdhihii civil society oo ururka bulshada ah iyagaa bulshadii dhexdooda joogo xaaladahooda og run ahaantii aada ugu faraxsanahay maalinta haddaan nahay dowlad goboleed koonfur galbeed aan haysano ururo u shaqeeyo haweenka oo ah gabdho aqoon-yahan ah gabdho waxbartay oo dhibaato iyo wax walba kusoo shaqeeyey maantana alxamdulilah ay dowladoodana garab taagihiin aadaan idkaga mahad celinaya xildhibaanada qaaligaana waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin sida wacan iyo sida wanaagsanaa waqtigii noo siisiin inkastoo hadda barnaamijkan uu si gaar uu u taabanayay in laga in la aasaaso dalad ah guddiga ka shaqeeya kukuska oo baarlamaanka ah waa u baahannahay in aan ka wada shaqayno idinka keligeyga mama shaqayn karo ururka bulshadana waa boos u banaan inay keenaan iyaga naftikooda fikirkooda loo baahan yahay baahi loo qabo inkastoo aan jeclaan lahaa maadaama xoogaa yar aan dhaliilayo xildhibaanada dumarka anigu wiilasha maa dhaliilaayo wiilasha waxaa ogahay kaalin walba inayna karab taagan yihiin laakiin gabdhihii baa meesha ka maqan run ahaantii muhiimna uu noo ahaa inay gabdhihii maanta noo wada yimaadaan oo baarlamaanka ahaa maadaama baarlamaankii uu yahay baarlamaankii dowladda koonfur galbeed oo sharciyada dejin lahaa gabdhihii ka hadli lahaa ka doodi lahaa maxaan samaynaa intee u dhaqaaqnaa maxaan xalin karnaa maxaa caqabado naga haysto inaan waqti gelino run ahaantii gabdhaha waxaan u farayaa insha allah inay dadaaladaas sameeyaan shirarka muhiimka ah in dowladda ay hayso shaqada in laga soo qayb galo because hadday xafiis dowladeed aad ka shaqaysid muhiimadda meeshii dowlad kaaga yartay waa muhiim in shaqadii la fuliyaa hadda haddii annagii hablihiiba aan ka maqannahay meesha oo meeshiin uu barnaamijkii nabad iyo amniga ka hadlaayay meeshan waxaan u jeedaa xoogaa yar inay haweenkii oo baarlamaanka ah salmo unba igaga muuqata gabdhihii kale ma garanayo waxay la maqan yihiin insha allah maybe waa qofka bini aadam ah laakiin waa xoojinaya arrintaas maadaama salme ay joogto oo kula dardaarmaya haddana ay tahay guddigii xuquuqul insaanka oo nala shaqaynayay muhiim waay gabdhaha xildhibaanada hala kala saaro danta gaar iyo inaan ka shaqayno waay danta guud ee dowladda noo taal waayo waxa aan ka shaqaynayna hadda waa dan dowladeed oo danta guud oo bulshada oo aan beri anaga wax naga sugaya idinka wax idinka sugaya run ahaantii baarlamaanka waxaa matashiin ummadda reer koonfur galbeed oo dhan idinkaa matalaadii haysa waxaa laydinka rabaa marka in kaalintiinii aad buuxin lahaydeen annaga wasaaradihiaan nahay waan adeegaynaa laakiin dadkii noo keeni lahaa sharcigan kan kushaqe kan ku shaqey waa idinka laakiin yaanan yaan dib u dhicin loo samayn hore aan u soconno maadaama barnaamijkanna waxaan idiin sheegaya xildhibaanadan way joogaan waa bilaawgii laakiin waa mudduu socon doonaa laakiin yaan saan ku wadin oo haweenkii naga maqan oo hadda xildhibaanadii oo wiilasha walaalahii nala fadhiyaan haweenkii qaybta ay ka maqan tahay ee doodii ay nala joogaan ururada bulshadii iyo bulshada kale caadiga iyo tiimkii wasaaradda haween la ewa waxaa loo baahan yahay marka inaan wada dhan nahay haddaan wada maqan nahay sidee heer ku gaaraynaa marka sidee mashruucaan u socodsiin karnaa dowladdii sidee ay u socodsiin kartaa ma socodsiin karno haddaan annaga haweenkii koonfur galbeed oo baarlamaan haweenka matalay ay meesha noo soo fadhiisanayn ay nala qaadanayn marka waa muhiim waa bilaa waa idin sheegayaa mashruucan mudduu soconaya waxaa la rabaa sharciyo badan in laga keeno la tashiyo badan inaan samayno tababarkan yase qayb ku qaadada iska hirka hanraafta baarlamaanka koonfur galbeed iyo hanraafta ku dareera bulshada rayidka